waxaan joognaa magaalada fiiqeed oo ka mid ah gobolka la yidhaahdo nagob waxaan fadhinaa guri aada u wanaagsan fadhigaas oo ah mid talagal talagalkaas oo ah wax aanu la yaabnay oonu isweydiinayno maanta bishu waa toddoba waa bishii afraad kun sagaal boqol siddeetan iyo shanta waa maalin arbaca waxaan jeclahay intaa markaan ka gudbo maxamedow sidaan filayo adiga ayaa iga waaya aragsan ama sheekooyin hore oo odayaal aad ka soo xigato ha noqoto ama aragti adiga taa ah ha noqoto waxaa jira cajalad timid ayaa dhaway reeraha cajaladaas oo uu ku soo gebyey nin la yidhaahdo bashiir ninkaasi waxaa la yidhi waa idood uu ku faanayaa inuu yahay nin inkaaran oo qabiil adag oo inkaaran ka dhashay
waa nimankii la odhan jiray gabadha iidood waa nimankii haddii la yidhaaho geesta waqooyi mid yaalla ee jamhuuriyadda soomaalida waa nimankii dharka waagi kabadhada iidood la odhan jiray keeni jiray ee inantii ree amaadin biilkay hagaajisay markuu aabbaheed iyagoo marseexaana ku siiyey ay tidhi aabbo biilkan saana waa u hagaajiyey maxaad kabadhada iidood caana ugu siisay odaygiina markaa uu jawaabay aaba isaguba kabadhe ii dornoqo muuna islahayne ilaahay baa ka dhigaye ha u gefin nimankii saa ahaa oo inaan isku degmaba ahayn isku dalla ahayn yaa gabayada cajiradda saynu u dhagaysanay ku soo gabyey inay ree amaadin ama rinogeel geelka qaadeen ka dhacen iyagoo soomaali biisnimo ama soomaali xumaysnimo weligoodba sal iyo dafiir u lahaa su-aashaad weydiisay sidaasaan kaaga jawaabay waa mahadsan tahay maxaa ku wata gabay waxaase waxaa ku watay gabayga gabayga hadda kan bashiir uhun ma ahe weligood bay beenta ku gabi jirin kow waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray ablow yaa berigii rayadyadii inaga inaga horreysay yaa gabay tiriyey waaya
gabaygaasoo haddii lidhaha uu inuu haddii lidhaha ogaadeen waxyeelay uu aada ugu sheegay haye isagoo iska inda tiri waxyaalihii waagii rayadku horta bal rayadku sidaan ku sida lagu sheegi ma ahayn idoor yu- haye idoorku weligiiba waa ul waa ul gaal haye iyagu ul gaalun weligoodba weeye oo gaaladaa bay ku lamaayeen sidusay fiiri idoor wagaash iyo kufriga wacad allow yaalla waa niman walaalaatan iyo waaga aakhare wadka onkeen gaalada meeshan doona aa habsiin bay yihiin garti berigaas ingiriiska rayadkan uu leeyahay bud buu ka dhaaniyey iyaga keliyaytana maahe ummad badan oo soomaalida kala ahayd baa la qabtay waa kaad gabaygii ay soo celin jireen qamaan bulxan allahu naxariistay iyo cali dhuux intii dhimataybe gabayada ay soo celin hayeen baad ku garan rayadku wuxuu ahaa ummad soomaaliya oo gumaysigii intuu hubeeyey kusoo baxday ogaadinka isagu ingiriisku aad og tahay inuu balangudkii intuu ooday uu damcay inuu geela ogaadeen iyo ka tirtiro nogobna uu ka oday oo meesha uu adinka ka oday aad og tahay doog caddeey iyo meelaha intuu ka oday geel badan uu ku laayay markuu ingiriiska isagu kari waayey buu kuwan soo hogeeyey soomaalidii la jirtay oo idinku soo qabta waxay horta ku faanayaan waa waxa waa wax ingiriis u yeelay weligood bana haddii la yidhaaho iyagu libintood ah iyo awoodtooda wax kuma gooyaan waa sida axmaara sida xabashada oo xabashadana aan ku dhex jirro oo kale un weeye waa koofiyad duubu nimanku waa koofiyad dhub gaal un weligu iimaan dhuubde imaan duub ku xidhan iyaga iimaan dhuubun weligeedba idoor haddii la yidhaha iimaan dhuubun kasoo qaad gaal ku xidhan ha gaal ku xidhan way isku lamaan yihiin garti marka sidaa daraaddeed hadda waxay ogaadeen waktigii hore reer caligay ay hadda cajaladan aynu ka dhegeysanay geedihii maxaa looga bax looga qaxay waa gudoog badana iyagoon gabaabtiin miyaa laysu garan waayay yaa gabayadiisii bashiir ku jirtay weligii reer cali baa geedi ka dhaariyey ogaadeen baa ka dhaariyey lafarug buu taarikhdu iska inda timi intii dawladda maxamed siyaad barre madaxda ka yahay ay dhalatay iyo nabadgelyo heleen intaasay wax uruursadeen oo dibadda iyo axmaalnimo iyo haddii la musquul ay qabaan iyo waxay ka shaqaysaanba ay gawaari intadeen gawaaridii iyo waa waxaan haddii la yidhaha nimcada xajinhayna tiibay firqilaynin oo jumhuuriyadda soomaalidana inay ku biiyaan intay axmaar u tageen ay damceen midnimada soomaalida iyo soomaali weynna inay wax ku yeelaan hadda macna gabaygiisa waxaa ninkaa ku jirtay ma gabowda taariikh godobkii waqan loo gutiriyaay markaa wuxuu yidhi maanta intay ogaadeen ay gumaysiga booda iskula jiraan bal inaad wax yeeli kartaan isku oo ka dabayleen faa'iidaysa jumhuuriyadda aadil iyo gobonimodoonka daraaddi bay sidan u yeeleen hasa yeeleen maxaa ka raacay doonka gabayna weligoodba way saasay dhahaayeen banfas baa kamid ahaa wixii kulanka bilaabay waxaa ku mid ah dheeb baa ku jiray intaana cajaladahoodii waan wada maqlay waan ka gaabsaday kana u dambeeyey weligoodna kulankaas bay walahayaan waxaan sal iyo raad lahaynna way ku gabyaan Taasoo- waxaasuu jiray isagoo taariikhda iska indheg dhayad dhagatiri oo lafaruug iyo wixii ku dhici jiray moog ninka soo gabyina hadda waxaan saan sheeko ku qaaday dibaddu ma jiraayo dibaddu xamaalka yahay oo musquliya iyo dusiya iyo ka dhaqaalaa lahayd nimanka arrinkoodu waasaa weligoodba taariikhda soomaalida waxaa lagu yaqaanaa midnimada soomaalida iyo wanaagga soomaalida inay ganta faruuraan inay xa- inay xumaanta mooyeen ayna wanaag abaal ku lahayn ogaadeenku markuu gacan ku qaadanay inayna isku celinin iska celin karaynin nimanka xaalkoodu waasaa waa niman asalkooduba uu xumaan ku abtirsado
waa mahadsan tahay waxaad iga siisay sidaan kaa filayay taariikh dheer baad iga siisay taariikhdaasina waa mid muuqata waayo nimanku hadday raad muslim kuleeyihiin oo ay muslimiinta raad quban kuleeyihiin way muuqatayoo sidan hadda aan uga aqoon la ahay ugama aqoon la-aadeen wax aan la aqoon waaye taariikhdooda lumiyey waxaa weeye gaal jacaylka dee dhulkana dhul muslim weeye oo gaal iyo ninkii jecel way isla tegin meeshay aad iyaga ama aqaray aadayo waa lalalayn oo way maran ama meel kaley aadayaan hase ahaato horta ninkan waxaa weeye wax loola hadlo ama loo gabyo ma aha anigu haddaan dhegaystay gabayga hase ahaatee kii hadday dhawaaqdo waynu dhega taagi wax allo wixii dhawaaqo haddee waa in loo dhega qaado oo wuxuun laga yidhaahdo aamus markaan idhaadaba ay saradu wataan arkaabaa ninku maamaahay marka waxaa weeye dad badan yaa moodi wuxuu sheegay inay dhun tahay saa darteed in la beeneeyo oo waxay sheegi inay been tahay dadka la tuso meeshay ku jirtaa taasaa waxay iga keenaysaa inaan ku idhaahdo maxamedow haddaad ninkaa u jawaabayso ood u gabyayso ood gabay ugu jawaabayso maxaad odhan lahayd gabay gantaal la yidhaha yaan ugu jawaabay gabaygana waa soo daa
ga'da gabayga raagaa gangamay gulucyadiisii isagaa gardaajo oo abiyo geeyay meel kore googoodka loo hooriyo goobta lagu joojin waa garwaaqsiguu noogu dhigay yaan la gees marini gegiduu baneeyay ku taal gudumo raadkeeda goobaabintuu noo hardhaan gana tashiishnaaye sayidkaa gadaalkii dibeed goobi joogsaday isagaa guddoonkii labaad gaab wareegtolaye oon lagula googoysan jirin goo hamaansade gaashaan xariiruu ku helay iyo galaadkooda qamaan guulla waa baray haddaan la isgaraaxaynin qamaan guulla waa baray haddaan la isgaraaxaynin gumac kama dunayn iyo rasaas goohi cali buuxe golxod yuusuf uuray murtida waa ku goyn jiray guubaabadii jaamac dheri galow ka ceegaaye labga muura waa gani ogaa camaja geeraare ma gafaynin goortuu akri geellasay tahay kama guurin baar xowla waa gaalisayn jiraye garba wau lahaa maaxgalsho amana galloobaynin gabal dhiman u diid beenaley gabayga miisaanye gabal dhiman u diid beenaley gabayga miisaanye ina daga sidii gaagureed god u bakaareeye jibta hore ismaaciil miiraba gaysay nabar weyne ilka dahable goodiga naxwaha laguma gaadhayn niman geeriyoodaa la tagay guuga maansadae gaadhgaadh yar mooyeen xigmada laga galoofowye gurka maanta soo hadhay gelgelin goon ka fadhateeye raggalbaday garoonkay qoreen gaba ku dhaanteeye iyadoo igadaa tahay haddii laysgurgurin maanta ninba goonidii iskali ra'yiga faan ha goodiye e gurma go-onfufkii hadhay qabsaday gaarumshadeedkiie awal hore gurbays baan ahaa gabidhac sheekayne mar hadduu gadhkii ii maray oon maanta gada joogo gatow xoog le goombaar macaan garasho loo aayo waa inaan gadaan weel ka dhigo oon gafuur simee gowraqaada uugada anoon geesna uga leexin waa inaan gabdiiyoon ku fura gola dhiciisiiye awr goola oo gaamuray oo goojihrigoogay oy guuto baahanay qasheen gawrac shira maalin gafuur daylan gengeyn maryaha inuu ka gaadhsiiyo waa gad loo ogaayo baruurshiila gordowye gallanqabo gogogu buuxtaboo kurusku qiig beeray gomadaha kolay tahay dux waa kugu gaboodyayne garan waa ma yeeshooy halkuu gool ku bururaaye gu hagaagay goortuu unkada gamashi daadguuriye galgaal dhalay gor laga nuugayaa gibinta daabeeye galgaal dhalay gor laga nuugayaa gibinta daabeeye gadhoor laga lulgiirbay ladani gaagog subageeye gayax darartay gorobkay xumbada gibil u yeeshaaye simay goojo gaanada ka duwan geel la tuugsaday waxaan uga gol leedahay murtida gabayga aan sheegi af soomaali gaarkuu ahaa gooninimo yaalla gambarkuu lahaa iyo hidda aan dhaafin gurigiisa gaalaha mulux ka roon iyo midkii laysku gooloobayey garabdaylma kala soocna waa gu- iyo diilaale anu maalintaan soo gadiyo een gablada sheegi garankayga goortaan ka furo gacamo soofaysan ma gowgowro ee waa gartoor gabayadayduuye guudka ararta guurada habboon gaadiruducayga guul aroorintayda iyo madaha sidaan u gaadhsiiyo gar iblays ma fiicnee haddaad gobo'da sii dhuuxdo waxaad garan inaan gabay fadhiyo gururugtiisiiye oon garaadihii buunkadiiyo guusha taagnahay intaa waan guddoonsheeyay haddaan gees kale u leexdo gammaankuba dushaas waa gammaan daawashada guude isku gowna ma aho ileen gabalba waacayne kaygaa gorseeya a kankadi gorolada weeye garbagoroyo faallada haddii laysku gega maalin siduu muran ku guri waa ina gaalib loo wacay oo waxyaalihii lagu garramay laga gungaadhaayay gulub baxay gantaalaha jirraba guuto wada roori genyadii nugaalihii fardahay galow ku dhaaftaaye gadaal waxay u reebtaa qadaan gaabshay orodkii geeduhu dushaa waa ka geed daawashada guudi isku gawna ma aho ileen gabalba waacayne gabdho maydhaxdoon oo aroor gudunta soobaystay oo gooradii sidi ku baxay guwa kaliishiisa dhirtu uma gudboon oo badh bay garab maraayaane kol la gala sifooliya dhankayr kuma gudaayaane gabangaab dhammaadiya sarmaan gacan ma saaraane ganmadooba maygaag mulaax kama golaysaane iyagoo galool diiran kara gumar ma feedhaane galmacaanta liishale kasbay ugu gobeeyaane oy garaadowgii boog lehee gudan u dhaafaane gar la soohay gaadiid ku raran adiga oo giijin haddii uu gam kuu soo yidhaha goor ad tara joogto inaad gees u duushiya kuftiin kula gudboonaaye galalaati waa kuu ridaa geedicayn xumiya gadaal waxay u eegaan midkii guriga noolayne ee gargaarihii lagu xidhaa uunan guri ahayne sarbeebtaa gingiman maantadaa gibilka loo yeelay godda aan shaxdaa degay jaraha laba dhacan gaysan waxaan uga gol leeyahay murtida gaafa hadalkeeda go'a kama rogaayee ninkaan garanin yeelkiisa afartaa wax layskuma gadee gogol dhib waayeele geeraar abwaan iyo higaadun iyo baarweynde murti gaaxsanayd iyo xigmada godol horaadkeedhe guhi laacay guulaamadii gababaxdii roobdhe cumaalo aar iyo libaax gaydh la soo kacay dheh garlayl dhacay rasaas laga gabado gubiya naabaal dheh mar haddaan gantaalaha rikibo gumacna liishaamo mar haddaan gantaalaha rikibo gumacna liishaamo garba simanta meeshaan ku rida laga geliiliyoo dheh gabaygaan u diri reer wagaash kun iyo baarkiis dheh gabaygaan u diri reer wagaash kun iyo baarkiis dheh guntay waanan furay maantadii gudaha weynayde anuu gala ujeeddada runtay gabila yeedhaaye inkastoon ka gaabsaday inkastoon ka gaabsaday dhammaan godob islaameedba inkastoon gadaafiya nacbaagaydha dirir hoose inkastoonan gaalleef u rabin beesha gudaheeda giddigeedba soomaali oo gacal walaalowda inkastoon ku guubaabin jiray gu iyo jilaalba inkastoon midnimo goob ahaa garasho xeel dheer leh balduleele inkastoon ka jiray goolka dhalintiisa balduleele inkastoon ka jiray goolka dhalintiisa inkastoo gankay niman ahayn anan la googoosan inkastoonan goodiba aqoon wagun camalkeede gabta badan hadduu reer wagaash gelina dayn waayey gabta badan hadduu reer wagaash gelina dayn waayey gasabkooda waa inan marshaa oon la guriyaaye guduudanaha togsaday balaangala jawaabtiisa bashiirow guntaa laga fantaa geed haddaad koryeed haddaad guud u jeedana xil waa la iska dhiijaaye gar haddaad naqaysana cadlaa lagu guddoonshaaye gar haddaad naqaysana cadlaa lagu guddoonshaaye haddii aad gabyaysana run baa lagu gorfeeyaaye waa gabbaan sacaadadii haddaad gabi dhaclaysaaye taariikhda guudnimo haddaan kala buroon eegay gundhigeeda taallada haddaan goob ku falanqeeyey meed iyo gurey iyo darwiish gaamiyadii leego gobanimadii loo soo halgamay ee gamadka loo fiiqday ee gawto aar kala baxeen geesi dubayowday gurmadkeedii dheeraa xornimo gebiye loo jiidhiye wax diiwaanka kuu galay ma jiro guurdirirkaasi gumaysiga lajaal baad ahayd garab manuusaaye wargaaraa bildhaan baa ku haga goor habeennime e wargaaraa bildhaan baa ku haga goor habeennime e markaasaad god dheer iyo jar iyo gebi ka duushaaye gaadaa dhac waa lagu yaqaan guxoshle iyo joori geyigaba ma joogsida cidlaad galalafaysaaye gondolaysi baa kula tegiya geeb laguu shubee gondolaysi baa kula tegiya geeb laguu shubee hadduu gini dhex yaal naarta waad ugu gelaysaaye galab oori daaq baad ku tahay guri shisheeyaade gisiyaha carbeed baad dhaqdaa gudub u leebtaaye girgiraad u shidi reer sidii naag la guursadaye garaaciin lafood iyo keliyaad gedi taqaanaaye garow oo bislaysaan sidii garadi mooyeene waa kuu garaadxuma inaad gula ka faantaaye nin wax garan haddaad tahay aqliga gees lagaa mariye mar haddaadan goob laysku helay guulka dhalinhaynin inaad gaabsatiya aamus baa kula gudboonaaye ma gednayd sakraan maalintaas gabaygan duugaysay afartaa guddoonshay haddaan gees kale u leexdo gibbigiisba iyo door haddaan gebi ahaan ruuxay waa guri madow oon qalbiga nuurba loo gelinne waana gaagurtii xaadis iyo gudato shaydaane garbagale ibleysweeye iyo gaal shuraabadiye kalsha biira goomaad ajay gacanturyeeyaane jidislayda ceebtay noqdeen giir xamaalyaduye gambadhiisa riijay jabsheen gudub u tuureeni gongon male xishoob oo horay uga galloobeeni inkastoo gu iyo roogudoo buuxna ka buuxna ku hilaaco inkastoo gu iyo roogudoo buuxna ku hilaaco hadduu biil gamboon yahay ileen uma gala tiixe iyana waa gaddaasoo kale iyo goob abaarsaday eh gobo kuma yidhaa qayrku waa garab marayaaye garaadkay ka liitaan hubaalgeed cadhaysaduye kol hadduu garaabiyo marduud gowlalada beego ama dhowr galaan oo khamra a gororsadoo laaco gorof madhan in buuxa waa garasho moodaaye gunta waa duleeluu adlaa ama godeeyaaye sidii dhuug waxgeniguu markaas galeela fiimaaye guulihiinna uumuu abxumo ugu gadhyeelaaye mar waxuu garaangarin waxaan suuro gelyahayni gumburradii hablood gumburradii hablood iyo jiquu marisu geeyaaye gabaadiir abaaruu yidhaah waa guddoog badane isagoo gelgelin boodlih iyo gegi ku seetaysan uryan baana waa shubi yaqaan guulla kaba dheere gadgadoonka iyo beentu waa shay ugooniyeyn gelinkama diboodaan inay xin ugu guurtaani gogol way xajiimay u taalgaasho nabadeede gacal duuban oo mida khilaaf waa dhexgeliyaani hadba geesigii daacaday garabogliilaani isagoo u bidi gaydhaday boqonto gaadaani geediga markii loo hisho ee karanta loo guuro guryanno qodka weyliya isaaq kama gayoodaani labadaba go'doon way kadhigi garashadooduye geediga markii loo hishee karanta loo guuro guryo noqodka weyliya isaaq kama gayoodaane labadaba go'doon way ka dhigi garashadooduye bal inay gaddaa tahay waxaan idin garwaaqsiiyey sayidkii guyaal iyo guyaal gaydha dirirayay een gulufka heensaha ka damin gaada iyo haayir darwiishkaas gumaysiga necbaa waa dulqabateene gaashaandhig idinkou ahaa gaalkii ree yurube maantana gaddiinay xumaan waad u goriseene go' la maydhay oo daahiraad gubax ku saydhaane galshadii xareed laga dhigaad guda walaaqdaane qabiilkii god lagu duugay baad soo ganfadhataane golihii sariya tawradii gacalka nooleeyey giddigeedba soomaali weyn guusha ugu baaqay guddoonshaha kacaanka iyo xisbiga guulhorwadayaasha inaad goondhabaysaan cambaar wow galgalateene halgankii galbeed wow shirteen inaad gulaashaane laakiinse idinkaa ku go'ay gocondhafaagiiye laakiinse idinkaa ku go'ay gocondhafaagiiye gobonnimo waxaad siisataan googo' lacageede geyigaba inaad iibsataan gocoto dhowr jeere gobolladii xoroobaad rabtaan inaad gumaysaane haddaan calanka guudkeenna furan geesiyadu dhowrin geesh iyo dadweyneba haddaan gaabka laga joogin oon gaadh lagaa haynin waad gadan lahaydeene masaartaba haddaan gabal ku jirin geedna ladhihaynin garaac laguma oodeen dhirtana laguma gooyeene guduntuu addoonsigu wataa daabu gelisaane guduntuu addoonsigu wataa daabu gelisaane hadba qaranka kii gaadi baad ugu garbaysaane ilaahay nin gooyiyo kufraa daba duclaysaane war haddii aadan garuumaha aqoon gaalkaa weli yeeshe haddaadan geenyo beedalan ahayn gaalka weli yeeshe hadba kii gumaysiya maxaad uga gashaa hoorta maxaa godobta soomaali weyn gurada kuu saaray gaar maxaa bulshada kaaga madhay gacal walaalowday gufays cadow maxaa kaa dhigiyo godata naahuuro absamuhu abar waa galaa waana kii gudee garna waa dabaashaa aqoon garasha laysdheere idinkaan garraad iyo gushaash geesna qaban hayne gallad kuma nagaataan xurmana maba gaydaan showe mar hadduu gafuurkiin ingego waa dabtaladiine waxaad gaar u leedahay nin kale haw garaangarine jabhadihii galbeed ee xarbu jabhadihii galbeed ee xarbaha gaarunka u qaaday gobonnimo u dirurkii kufriga gubi hayee naabshay gaasas ka hor yimaad iyo colbaad gabal alooseene miinaad ku gaarteen jidkii ama ku goyseene gabal dhacay fidaa'igu markuu kugu guday baahi qarbaduub intaa loo qabtaad nacab u geyseene gumacaan addoonsiga ku waday way ku gudubteene gamaaraydii abasiiniyaad goob la noqoteene inaad gacal wadaagtaanna waan helay gunteediiye war mingisaad gargaartay hadmaad gacani siin haysay mingisaad gargaartay hadmaad gacani siin haysay galbeedka wuu xoroobiya inay godadi kuu taallo ood ganaaxan tahay daa'imkaa geli dubaaqaaga afartaa guddoonshay haddaan gees kala u leecdo hadduu geedda weynow risugu gaadho jamalkiisa burgushaa hadduu yahay xiniin gaamur ku ahaaday ama geel horweyn lagu daro geydha daba taaho isagoo gorsaday baadiduu gacanka taagaaye markaasaa dufaacada ka bixi garowgu jiirtaaye kol hadduu bulgula buur noqdo guuxa laba raabsho oo garaabihiisii ebyada sharafi wow gaare gaboodyaalo weer kama didiyo xoor gadooda ahi gaboodyaala weerkamadada iyo xoorgadooda ahi gardaymoodka waa laga bacaa gaandi buuxsamayey garuud kuma haraatama bilaash gobina waa saase dibildowr ma laha ree absame mana gayaan eede goofaartan kama waabaniyo goroya quuqlayni guudkushaashlihii aarda waca golay ma dheelaane guudkushaashlihii aarda waca golay ma dheelaane arba gaamuraa kama gabada haram cadgooheede wiil gaarin iyo gaab sagaar goobo kala weyne girdhiclaha dameerka iyo ritugu laba ah gaadiide saarmadooba waa geed ku ladhan geed kaloo negiye caya guri ku taal baa jiroo maalku gees mare eh wuxuu uga gudaa waadixnima goosinkaa baxaya gurdamboole daayeer gaflaba waysgiriirixine shabeel gurandhashiisana mar qudha guuli kari waaye shabeel gurandhashiisana mar qudha guuli kari waaye gabbaan wayska faanaa bilaash waana goodiiye gobna waysku loohaa ciduu gararaf leeyaaye idinkuna gaddaasaad tihiin goxosh la iidoore adigoo itaal gaaban baad gaadhi sidhi buure ree amaadin gaafyaha nodgeed godor ku maalaaya maalin guurka goohiya fadhiya sidii gardaadkeeda garba nimanka yaal iyo dhanaan ooman gudaheeda gobolkaa ilaahay ku shubay guuyadiiyo maarka ramadkii guryaha buuxin jiray waa gaddii weliye gaawaha sidiibaad xumbada gibil u moodaaye garab rarato abidkiis ma noqon gebigii jeeraare guud ahaan cabdilla ruux yaqaan uma goodiyeen meeg iyo gumaysigii caddaa golongodkii laaran iyo guudqandhicilow axmaar shilingamaaraya dawlad gibir ka qaadaba la waa maalin gelinkeede siduu kabadha geel uga dhacay uunku garan waaye gulufweer ardaa iyo colaad gaax ku didisaane abidkaa galoon yaal ardaa geesu maatridine ciidagalase gaar wuu ka naqan geerash iyo baare weermagarow huteel iyo kaliyaad geela iyaga mooday afartaa guddoonshay haddaan gees kale u leexdo arladii gahaydhiya lahayd geesanka iyo dooga berigaad gasheen mood kuguu idin galaabtaaye gaashaandhiggii reer warfaa guduri kuu loogi gob dharbaaxadeed maalintii laguu gaylaashay waa kaad galgalateen sidii goosan weerhalaye lagaa mariye kol haddaadan goob laysku helay guul ka dhalinhaynin inaad gaabsato iyo aamus baa kula gudboonaa kaa ciidagala maadan gabaydeene inta waan guddoonshaye haddaan gees kale u leexdo adin siduu kuu galiyo nabarku kuu geystay siduu kaaga dhigay gegina kuu taagay murti gaaban faallada haddaan kugu garwaabsiiyo oon taariikhda lama gees mare gobo'da kuu sheego gari danantay buunkoo qurxamay fiina gama diiday girigiri colaadeed lalaba galaguu dhiilooday go-aan buuxa guutooyin culus geeda jabis weyn leh iidoog inuu galo markii lagu guddoon yeeshay magabadihii arab jiir magabadihii arab jiir markuu gacalku hoodaystay inuu taliyo guud yahay markii laysku gacan qaaday garhwadkiiyo sideetaha markii garasho loo soocay giddigiis ogaadeen markuu gulufkii heenseeyey gaas baaxad weyn iyo markuu guula soo kiciyey wuxuu soo galdaasay farduhu golongoldhuubtaanba wuxuu soo galdaasay farduhu golongoldhuubtaanba idinkoo gawaanjabay baqaha kama gayootaane badda gawtigeediyo idinkoo goob ku kala dhuuntay maalintii girkaa iyo girkaa weerarku isgaadhay waxaad geel lahaydeen markii laysu wada geeyey gambadhkii ogaadeen markuu libinku geeraaray sannad iyo weliba googo bay gabagabaysnayde lafaruu gabtiiyo saaladii waa gaddii weliye iyadoo gardhadu suufkahoo boqol garaarood leh goojo raaxo iyadoo timaha goray haldhaamoodo galaalada markay ciidhisay ramadku guuxaayey shinnigooda sideedii markay gara waxiimaysay gegdii bannaanayd markay geydha ololaysay burxankii magaal buro iyadoo roob gudgudamood iyadoo roob gudgudamoodii guroblagadka naasaha markay labada gees hooshay waryaadama gabaasaay markay garugu ooyeysay ee gaanigeedii nasrada daba garaacayay giddi reer waqaash wow dhannaa guruballuudkiie wal libaax ka duursaday atoorfooda gelin waaye waa idinkii ka gaabsaday inaad geela ridataane anigoon gun baa tahay ku odhan galabba reer sheegte laakiinse gadgadoonka badan guduri hoos taallo gobi kama hadheen maalintaas goodin cagaweyne indha badana gulufkii la tegay gaado ma ahayne gabba'na looma dhiibine cillaankiisi yaa dhacaye xeradaa hagtii lagu galoy kala gadoomeyne gudhal waad ka samirteen inaad godol ka maashaane gudhal waad ka samirteen inaad godol ka maashaane garbabeelka waa kaan ku baday een ku gaasiraye engadaanka kuu suray waxyahu gorobti caydheede midka dhuxusha lagu soo gureed garabta mooyeene ma ogoli isaga geel inaad galab xiraysaaye giir xamaalnimaan kuu fasaxay iyo garwaanlayne waad ganaaxan tahay maalintaad godor hawaysaaye gardarrada ma daysaan baqana kama gayootaane abidkiinba goob laysku helay guul ma dhalisaane muxuu golo kafaantari haddaan galangalkaa yeelay intaa waan guddoonshay haddaan gees kale u leexdo adoo garan sidaan kuu galiya nabarkan kuu geysay gamba nacas anoo kuu xidho burada kaa fuulay shabbadaan go-ayn iyo anoo gaatir kugu reebay guryihiinna anigoo madshoo galangal kaa yeelay oo gaajo kugu daa-intay iyo gabowa kuu miisay markii goroda la isara xarbaha gumacno wiibleeyo ogaadeen buu hal qaba adoon gelin dabaalaynin adigoo gulaalmo oo ka jaban lowga gorobkiisa oo gurguurad mooyeen laxaad gaardi kari waayin inkastaba guruub oo adoo diinka orod gaaban adigoo gabaahiir fadhiya goofna ku adkooday sidii neef gambood cunay sidii neef gambood cunay adoo goroda la adlaaday adoo garan sidaan kuu geliya nabarkan kuu gelisin gambana cas anoo kuu fila gurada kaa fuulay shabadan go-ayn iyo anoo gaajir kugu reebay guryihiina anigoo marshoo galangal kaa yeelay oo gaajo kugu daa-intiyo gababad kuu naysay markii goroda la ysaro xarbaha dumacno wiirleeyo ogaadeen guhaad qaba adoon gelin dabaalaynin adigoo gulaalmooo ka jaban lowga gurobkiisa oo gurguurad mooyeen laxaad gaardi kari waayey inkastaba guruuf oo adoo diinka orod gaaban adigoo gabaahiir fadhiyo goofna ku adkooday sidii sidii neef gamboor cunay adoo gurada laadlaadin gasabkaa wuxuu yahay anoo gaago kugu siiyey gafuurkaaga dhiig iyo anoo goror ka sii daayey oo guuli kaa dheertahaad been ku gabaydaane goblankaan ku taabtiyo runtaad garab maraysaaye galool iyo dab weyn waad sidaan ood ku gubataane gamuunkaad cihaartay gadaal kugu soo noqoye ordigii garoo yidhi ku daaq ordigii garoo yidhi ku daaq aniga geeskayga ee gidiin dhalaartii riyaha garab taxaashayay gabalkii markuu dhacay jibeetana ku gowriysay gaddiisii inaad tahay mid baan kugu garwaaqsiine gumaysiga intay wada rigami gumaysiga intay wada rigami aynan dhalin goolka ogaadeen haddaad gaab iskidhi gaydh horaa tabanne gabdha siisagaa iyo xigaal kugu garayaaba gabdha siisagaa iyo xigaal kugu garayaaba xabashigu gargaar culus hadduu idin guddoonsiiyey oy jawaari kuu dhaamiyeen badi ugaasha- badi u gaashaaman oy jawaari kuu dhaamiyeen badi u gaashaaman adigoo hubkii gaaladii gudub u haanaysan gabiibtii haddaad weerarteen gubashu noo tiilay gubni dalal ugaas iyo caliba gaadhayo u taagan iyo gunto reer riqi cigaal oo guntiga diilay oo geesiyaal dhaartay iyo lama gudbaan tiira jid oo geesiyaal dhaartay iyo lama gudbaan tiira jibtii horeba cayr kugu gambiyey adla gubataane garaaxadiis labadii gees biciid waa gamuur jabane girin oofka doorhani markuu guurta ka higoodo garhmadoobihiin iyo barbaar guud guud cadiya shaas leh garhmadoobihiin iyo barbaar guud cadiya shaas leh orod gaaxsan maysaane waad galangel cawdaane reer sugeerninkii haws ku gala way gagabiyaane god bay caadadee tahay inay gacan sarraysaaye baktigiina gegan buu tukuhu weli gasiin tahaye naagaha ragoodii go-ay engaagna laga reebin ee geejirkaa doonateen gunaca leebsiiyey geerida inaa laga qarshaa waa garaad xune guddigaa samayseen runtay garab maraayaane gacandhagu ragaad weyn ma laha garisgaaduune adaa gowd libaax taabtay oo goob jiidhi qaade gummadaydu kula soo baxdeen guduma aadnayde golxodkii wadkaagay afayn gabayadaaduu eh godkii aad qodayseen adaa galay bashiirow eh inay gebiyo kugu soo dumeen garatay shaallee waxaan gaas dhannayn baad hortii wada golyayseeni gacankii maroodigu hadduu kugu gandoodaaye nabadaad gallayseen daraad ha u gal- ha u gallaydhyayne nabadaad gallayseen daraad ha u gallaydhyayne garsalaaxa iga daa adaa guriyey waan waane halkaasuu gabaygii gantaalaha ku dhan yahay waxaan rajaynayaa markii bashiir iyo nimanka kale ee waxyaalaha soo diraa inay si- si sharaf lagu aamusaan hadday aamusi waayaan ay gabaygani waa guudmar iyo tusaalo iyo jawaab wada jirta iyo taariikhdii oo si run ah uga sheegnay
waxaan mana mahadsanid u dabadhin waxa weeye gabay waaweyn oo buuraha qaritu qoob la eg oo hadii lamaadi ina eyda la eg yaa dul saartay mana aad faa'iidaan markii horeba waxaan kori nimankani nin weyn wuxuu u tafaxayto u gabyo meehe ma aad faa'iidaan nimankan sidan in loogu gabyo ha- waxaa ficaan lahay gabdhaha barkood inaan nidhaahdo buraan baryo noocaas u tiriya oo idinka u gabya waayo nin rag oo dhan bayna aad faahidinba inuu u jawaabo nimanka sidiisaba marka uma fiicnay sidaas inaad maaragtay ugu gabaydo hase ahaatee mar haddaad u gabayday dee waxaa la yidhi dhegihii alla waan waaniyey baa waansan waxay la tahay nimankani saad u sheegtay hadday yihiin oo dad yihiin inay wax ku qaataan baa u kuman waa sida waayahay aduguna hadda gabay baad haysaa oo waxaad raacin lahayd mudda